imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lix iyo tobanaad ee luukos wakiilkii aan aaminka ahayn haddana wuxuu xertii ku yidhi waxaa jiri jiray nin hodan ah oo wakiil ahaa kan loogu ashtakeeyey inuu alaabtiisa khasaarinayey markaasuu u yeedhay oo ku yidhi waa maxay waxaan kugu saabsan ee aan maqlayo isii xisaabtii wakiilnimadaada waayo hadda ka dib wakiil sii ahaan kari maysid markaasaa wakiilkii isku yidhi maxaan sameeyaa waayo sayidkayga ayaa wakiilnimadii iga qaadaya itaal aan wax ku qodo ma lihi inaan dawarsadona waa ka xishoonayaa waan garanayaa waxaan samaynayo in goortii wakiilnimada layga saaro ay dadku guryahooda iigu dhowayn doonaan markaasuu u yeedhay mid walba oo sayidkiisu deen ku lahaa kii hore ayuu ku yidhi sayidkaygu imisuu kuugu leeyahay wuxuu yidhi boqol qiyaasood oo saliid ah markaasuu ku yidhi wixii laguu qoray soo qaad oo dhaqso u fadhiiso oo qor konton markaasuu wuxuu mid kale ku yidhi imisuu kugu leeyahay isaguna wuxuu yidhi boqol qiyaasood oo sarreen ah markaasuu ku yidhi wixii laguu qoray soo qaad oo qor siddeetan sayidkiisii ayaa wakiilkii xaq qadarnaa faaniyey waayo si caqli leh ayuu u sameeyey waayo wiilashii wakhtigan waxay wiilasha iftiinka kaga caqli badan yihiin waxa qarnigooda ku saabsan sida quman oo maalka loo isticmaalo oo waxaan idinku leeyahay saaxiibo ku samaysta maalka xaqdarrada in goortuu dhammaado ay idinku dhoweeyaan degmooyinka weligood ah kan waxa u yar aamin ku ah ayaa weliba wax badan aamin ku ah kan waxa u yar ku xaqdaran ayaa waxa badanna ku xaqdaran haddii aydnaan maalka xaqdaran aamin ku ahayn waxa run ah ayaa idinku aaminaya haddii aydnaan wixii qof kale leeyahay aamin ku ahayn yaa idin siinaya wixiinna mididiinna laba sayid uma shaqayn karo waayo mid buu nacayaa kan kalena waa jeclaanayaa ama mid buu la jirayaa kan kalena wuu quursanayaa uma wada shaqayn kartaan ilaah iyo maal farrisiintii waa la canaantay farrisiintii lacagta jeclayd ayaa waxaas oo dhan maqashay wayna ku qosleen markaasuu wuxuu ku yidhi idinku waxaad tihiin kuwa dadka hortooda isku soo caddeeya inaad xaq tihiin laakiin ilaah waa garanayaa qalbiyadiinna waayo wixii dadka dhexdooda lagu sarraysiiyaa ilaah hortiisa waa ka karaahiyo sharciga iyo nebiyadu waxay jireen ilaa yooxanaa tan iyo wakhtigaas injiilka boqortooyada ilaah waa lagu wacdiyey oo mid walbaba xoog buu ku galaa laakiin in sharciga dhibic keliya ka dhacdo waxaa ka howl yar in cirka iyo dhulka ay idlaadaan mid walba oo naagtiisa fura oo mid kale guursada wuu sinaystaa oo kii guursadaa mid nin laga furay wuu sinaystaa ninkii hodanka ahaa iyo miskiinkii laasaros la odhan jiray waxaa jiri jiray nin hodan ah oo dhar guduudan oo jilicsan sidan jiray maalin walbana barwaaqo aad buu ugu farxi jiray oo waxaa albaabkiisa la dhigi jiray miskiin laasaros la odhan jiray isagoo boogo miidhan leh oo doonaya in la siiyo jajabkii miiska ninkii hodanka ahaa ka dhacay eyduna way imaan jireen oo boogihiisa leefleefi jireen waxaa dhacay inuu maskiinkii dhintay oo malaa'iguhu waxay u qaadeen laabtii ibraahim ninkii hodanka ahaana waa dhintay waana la aasay intuu haadees ku jiray ayuu indhihiisa kor u qaaday isagoo aad u silcaya wuxuuna meel fog ka arkay ibraahim iyo laasaros oo laabtiisa ku tiirsan markaasuu qayliyey oo yidhi aabbe ibraahimow ii naxariiso oo laasaros ii soo dir inuu fartiisa caaraddeeda biyo ku tiimbiyo oo carrabkayga ku qaboojiyo waayo anigu ololkan ayaan ku silcayaa laakiin ibraahim wuxuu ku yidhi wiil yahow xusuuso inaad waxaagii wanaagsanaa heshay intii aad noolayd si la mid ah ayuu laasaros waxa xun helay laakiin haddeer isaga halkan ayaa lagu raaxaysiiyey adiguse waad silcaysaa weliba annaga iyo idinka waxaa layna dhex dhigay bohol aad u weyn si kuwa doonaya inay halkan ka sii tallaabaan inay idin yimaadaan aanay u karin oo kuwa xaggaasna ayna noogu soo tallaabin markaasuu wuxuu ku yidhi aabbow waxaan kaa baryayaa haddaba inaad guriga aabbahay isaga u dirtid waayo shan walaalo ah baan leeyahay si uu ugu warramo inaanay iyaguna meeshan silaca leh iman laakiin ibraahim wuxuu ku yidhi waxay leeyihiin muuse iyo nebiyada ee ha maqleen markaasuu wuxuu ku yidhi maya aabbe ibraahimow laakiin haddii qof kuwii dhintay uga tago way toobad keeni doonaan wuxuuse ku yidhi haddii ay maqli waayaan muuse iyo nebiyada in kastoo qof kuwii dhintay ka soo saro kaco la oggolaysiin kari maayo inay rumaystaan